alxamdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم وbاarك عlى نبyina mحamed وعlى آlih وصaxbih أجمaعيin أma baعd bإidn الlahi تbaaraka وataعaalى waxaan kelmado iska odhan doonaa xusuusina mowduucaas ikhwadu ay iclaamiyeen oo ku saabsan maalmahan aan ku jirno oo in badan aan ka dharagsannahay fadligeeda iyo qiimaha ay leedahay marka waxay noqonaysaa un tadkiir iyo xusuusin waxaa laga yaabaa waxa la sheegayo badankiisa inaad maqasheen ama aada garanaysaan iyadoo sida ay tahay haddana in isxusuusiyo wixii la garanayo oo maa takarara taqarar baa la yidhaahdaa wixii soo noqnoqdaa way sugnaadaa wixii maskaxdaada kusoo noqnoqda marka dambe wuu ku sugnaanayaa maskaxdaada maalmahan iyo fadliga ay leeyihiin iyo qiimaha ay leeyihiin waxaa inoo tilmaamay nebi maxamed calayhi asalaatu wassalaam xadiidka saxiixa ah oo ku sugan fii saxiixi albukhaari min xadiid cabdillaahi bni cabbaas radia allahu canhu nabigu inuu yidhi maa min ayaamin alcamalu alsaalixu fiiha axabu ila allahi min hadihi alayaam ma jirto maalmo camalka saalixa ilaahay uu ka jecel yahay maalmahan maalmahaas waa tobanka maalmood oo ugu horeeya bishan dulxija saxaabadu waxay weydiiyeen rasuulka calayhi salaatu wassalaam wala aljihaadu fii sabiili illah yacni maalmahan camalka la qabanayo xitaa miyay ka fadli badan yihiin in ilaahay dartii loo jihaado nabigu wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wassalaam wala aljihaadu fii sabiili illah xitaa jihaad yacni qofku uu gaalo la jihaadayo o la dagaalamayo waxaa ka fadli badan maalmahan camalka la qabanayo hal nin buu ka soo reebay nebigu calayhi salaatu wassalaam ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishay waxaa laga soo reebayaa nin la baxay naftiisii iyo maalkiisiba oo jihaadka qabtay oo waxbana aan la soo noqon ninkaas marka laga yimaado wixii ka soo haray maalmahan camalka la qabto ayaa ka fadli badan riwaayo kale oo imaamu lbayhaqi raximah llah uu warinayo wuxuu nabigu yihi maa min camalin askaa cinda allah walaa acdama ajran min khayrin yacmaluhu fii cashri ladxaa ma uu jiro camal ka tahiran ilaahay agtiis oo ka weyn xagga ajarka iyo abaalmarinta lagu bixinayo maalmahan camalka la qabto maalmuhuna waa tobankan maalmood oo bishan ugu horeeya maanta bishu waa saddex marka laga bilaabo bisha dulxija awalkeeda ilaa markaasi tobanka casho ilaa maalinta tobnaad weye maalmahan markaasi xadiidku uu sheegayo rabbi subxaanahu wa tacaala isagoo inoo tilmaamaya o ina tusaya maalmahan ahmiyadda ay leeyihiin kitaabkiisa qur'aanka uu ku dhaartay fa qaala subxaanah waalfajri walayaalin cashr fajarkaan ku dhaartay waxaan kaloo ku dhaartay habeenno toban ah tobankaasi culimmadu waxay ku fasireen inay tahay tobankan hadda aan ku jirno ayay ku fasireen sida alxaafid ibnu kaiir raximah llahu tacaala uu odhanayo waa madhabka ay ku tageen sidaasi cabdullahi ibnu cabbaas iyo cabdullahi ibnu zubayr iyo mujaahid iyo hayru waaxid min asalaf waxay ku fasireen tobankaas aayaddaa lagu sheegay oo ilaahay uu ku dhaartay inay yihiin tobanka maalmood wuxuu nebigu ku sheegay xadiid kale inay yihiin maalmahani afdalu ayaami dunya adduunyadoo dhan marka laisku daro maalmaheeda inay yihiin maalmaha oogu fadliga badan leh xadiidka saxiixa wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam afdalu ayaami dunya alcashru maalmaha adduunka waxaa oogu fadli badan maalmahan tobanka nabigu uu sii fasiray calayhi salaatu wassalaam yacni cashra dilxija tobanka waxaan ooga jeedaa waa tobanka bisha dulxija ugu horeeya alimaam alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala wuxuu cileeyey sababta maalmahani ay ku dhaafeen maalmaha kale tobankan maalmood miisada gaarka ay leeyihiin maxay tahay oo maalmihii kale ay oga fadli bateen wuxuu tilmaamay alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala sababtu inay tahay inay isugu yimaadeen cibaadooyinkii waaweynaa cibaadooyinkaasoo ah salaadii soomkii sadaqadii xajkii yacni salaadu waa mashruuc fii kulli yawmin wa leyla yacni iyagoo isugu jira salaaduhu kuwa waajiba iyo kuwa sunnaaba soomkuna isaguna yacni sanadkii oo dhan marka laga yimaado bisha ramadaan yacni waxaa jira soom badan oo markaa mashruuc ah oo sunnaha in la soomo sadaqadii kadaalika ayadna waa mutlaq oo waqti kuma koobna waxaa haddaba dheeraad ku ah oo maalmahan dheeraad ku ah alxaj xajka waxaa la gutaa maalmahan maalmahan hadda aan ku jirno yacni acmaashu waxay bilaabanaysaa maalinta sideedaad oo bisha sideedaad ilaa maalinta saddexiyo tobnaad intaas waxaa soconaya acmaalulxaj marka inta kale salaada iyo siyaamka iyo sadaqadu maalmaha kale waa ku sugan yihiin laakiin maalmahan waxay dheeraad la yihiin alxaj xajku meel kale ku asixi mayo oo qofku hadduu yidhaahdo bilaha kalaan iska xajinaya anigu dee laga aqbali maayo marka maadaama xajkii uu ku darmaday oo cibaadaadki kale lala samaynayo maalmahani waxay noqdeen afdalu ayaami dunya marka sidaas ayuu ku fasiray alxaafid ibnu xajar raximah ullah in maalmahani ay markaa ahmiyaddaas sidaa u yeesheen mar hadday sidaa tahay oo maalmahani ahmiyaddaas iyo qiimahaas ay leeyihiin waxaa la doonaya in laga faa'iidaysto oo looga faa'iidaysto wax ilaahay noo dhoweeya oo ilaahay agtiis aan markaasi wanaag ku helno dadkii wan wanaagsanaana way ku dadaali jireen maalmaha abu cuhmaan annahdi waxaa laga soo wariyey inuu yidhi kaana salafu yucadimuuna alaaa casharaat salafku waxay weynayn jireen saddex tobnaad bay salafkii dadkii hore wan wanaagsanaa ayay weynayn jireen maxay yihiin saddexdaasi waxaa weeyaan tobanka maalmood oo bisha ramadaan oo ugu dambeeya cashrul awaakir min ramadaan oon soo dhaafnay oo waxaa ku jira leylatulqadri marka iyadoo laga raadinayo leylatulqadrigii fadligaas badanna uu ku sugan yahay waxay salafku ku dadaali jireen tobankaas si ay u helaan habeenka leylatulqadriga waxay kaloo ku dadaali jireen tobanka bishan dulxija ugu horeeya waxay kaloo ku dadaali jireen bisha soo socota oo muxaram ah oo sanadka hijriga uu ka bilaabanayo tobanka maalmood oo ugu horeeya oo ay ka mid tahay yowmu cashuuraa oo maalintii markaasi soomkeeda lagu dhaafayey sanad dembigeed marka saddexdaa tobnaad salafku si gaar ah ayay ugu dadaali jireen saciid ibnu jubayr waa taabici jaliilah waa ardayga cabdullahi ibnu cabbaas tobankan dulxija markay soo gasho aad buu u dadaali jiray ilaa markaa camal kuba adkaadaba camalka uu qabanayo iyo acmaasha uu qabanayo yacweye heer wuxuu gaari jiray ay ku adkaataba acmaashii inuu la yimaado siduu u dadaalaya marka waxaa la doonayaa in maalmahan acmaal looga faa'iidaysto acmaashaasi waa tilmaami doonaa in sha allahu tacaala in acmaashaas wan wanaagsan laga faa'iidaysto dad fara badan yacni ahmiyadda maalmahan ay leeyihiin ma dareensana oo waxaa laga yaabaa maalmahan tobankaa inay kuba dhaafaanba yani waxa weeyaan suuqa isagoo markaasi marba bacda soo eegaya maxaa markaas suuqi la keenay maxaa dhar la keenay maxaa alaabo la keenay in markaasi toban kuba dhaafto sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacala wuxuu odhanayaa waalcajabu ana annaasa haafiluuna can hadihi alcashr layaabku wuxuu yahay dadku waa moog yihiin tobankan maalmood tajiduhum fii cashri ramadaana yajtahiduuna fi lcamal waxaad arkaysaa tobanka bisha ramadaan oo ugu dambeeya inay acmaasha ku dadaalayaan laakin fii cashri dilxija laa takaadu tajidu axada yufariqu baynaha wa bayna gayrihi laakiin tobankan bishan oo ugu horeeya waxaa yar inaad hesho cid kala saaraysa tobankan iyo maalmaha kale bimacnaa maalmaha kale oogama socna sidii maalmihii kale uu ahaa ayuu qofku iska yahay wax isbedela markaasi kama muuqdaan marka waxaa la doonayaa in insha allahu tacaala acmaasha aan tilmaami doono lagu dadaalo acmaashaas waxaa ugu weyn la gudanayo maalmahan xajka ugu weyn xajku saan ognahay waa tiir ka mida tiirarka islaamka islaamku shan tiir buu ku taagan yahay waxaa ka mid a markaa xaju bayt illaahi alxaraam ciddii aan gudan oo markaasi aan soo xajin waa inuu markaasi ku talagalaa haddii maanicuusan ka hor istaagin waa inuu ku talagalaa inuu markaasi ka faa'iidaysto nabiguna calayhi salaatu wasalaam ajar aad u weyn ayuu ku sheegay xajkoo lala yimaado wuxuu ku booriyey in xajka loo dheereeyo oo qofku haddii uu helo sahay iyo wuxuu ku aado inuu degdego wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tacajaluu ila alxaj yacni alfariida fa ina axadakum laa yadri maa yacridu lah u degdega xajka u dheereeya midka faradka waajibka ah maxaa yeelay qofkiin ma oga maxaa ku imaan doona qofku isagoo haysta sahaydii iyo wuxuu ku aadi lahaa hadduu dib u dhigto waxaa dhici kartaa inuu geeriyoodo in maalkiiba uu dhaafo marka arrinkaa intuusan dhicin wuxuu nabigu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam in loo degdego haddii uu kusoo galo maal aad ku xajiso oo marka aad xajin weydo oo maalkii sidaa uu kugu dhaafo xajkaasi waa lagugu leehay haddii aad dhimatana aatin baa tahay dembiilaa tahay ilaa lagaa soo xajiyana sidaasaa dambiilo u tahay marka nabigu wuxuu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam in loo dheereeyo oo loo degdego fawaa'idda laga helayo nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo wuxuu inoo sheegay xajka iyo cumradaba in markaa la joogteeyo qofkii kari kara fa inahumaa yanfiyaani alfaqra wadunuub maxaa yeelay waxay qofka ka zuuliyaan xajka iyo cumraduba faqriga iyo dunuubta waa labada shay oo midna qofku markuu adduunka joogo uu ka cabsanayo midna aakhare markuu tago uu markaasi u ka cabsanayo inuu ku halaagsamo qofku intuu adduunka joogo wuxuu ka cabsanayaa faqri amay xoolahani ku dhaafaan oo faqri u dhimataan hadduu dhintana qofku waxa uu ka cabsanaya waxaa weeye dunuubtiisa inay marka halaagaan marka labadiiba nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xajku inuu zuulinayo xajka joogteeya iyo cumrada fa inahumaa yanfiyaani alfaqra waadunuub kama yanfi lkiiru khabath alxadiid sida markaasi birtu birtan markaasi ragga birta tuma ay isticmaalaan oo markaa dabku ka soo baxayo sida qashinka ay birta ooga zuuliyaan sidaas si la mid ah bay qofkii faqrigii iyo dunuubtiiba oga tahiraysa oga nadiifinaysa marka wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xajku qofku haddii uu soo guto imina uu iska ilaaliyo abaalgud kale qofkaas male ila aljanna janno mooyaane abaalgud kale qofkaasi male walaysa lahu walaysa lilxaji lmabruuri hawaabun duuna aljanna marka fadligiisu aad buu markaasi u fara badan yahay qofkaan xaajiga ahayn oo markaa asagoo aan soo xajin acmaal ayaa jirta loo jideeyey oo la doonayo inuu markaa ka faa'iidaysto yacni tobankan maalmood acmaashaasi waxaa ka mid ah inuu badiyo takbiirta iyo taxmiidda iyo tahliisha iyo tasbiixda takbiirtaas iyo taxmiiddaas yacni waqti kuma xidhna tobankaas maalinta ay bilaabato ilaa maalinta saddex iyo tobnaad saddex iyo tobankaa cashaba waa mashruuc rabbi baa qur-aanka inoogu sheegay liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma allahi fii ayaamin macluumaat wayadkuru sma allah ilahay inay xusaan fii ayaamin macluumaat maalmo la garanayo waxay ku fasireen bacdu salaf alayaamu almacluumaat inay yihiin tobankan maalmood tobankan maalmood inay yihiin ayay ku fasireen saxaabaduna ridwaanullahi calayhim waxay aadi jireen suuqa sida laga soo wariyey markaasi ibnu cumar iyo abu hurayra maalmahan tobankaa suuqay aadi jireen markaasay maxay soo qabanayaan fa yukabiraani wa yukabiru nnaasu bitakbiirihima way soo takbiiranayaan dadkii bay xusuusinayaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar takbiirtii bay la imaanayaan dadku markay maqlaanna ayana waa takbiiranayaan marka waa mashruuc takbiirtaasna waxaa loo yaqaanaa altakbiiru lmutlaq waa takbiir mutlaq ah waxay ka bilaabanaysaa maalinta ugu horraysa bishan dulxija ilaa waxay soconaysaa maalinta saddex iyo tobnaad wakti kuma koobna adoo suuqa jooga adoo gurigaaga jooga adoo masjidka jooga intuba markaasi way ku bannaantah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay maa ahalla muhillun qad walaa kabbara mukabirun qad ilaa bushira biljanna mid takbiirtaa ma jiro oo allahu akbar yidhaahdaa mid tahliisho markaa laa ilaaha ila allahu yidhaahdaa ma jiro ilaa bushira biljanna janna loogu bushaareeya yaa ugu bushaaraynaya waxay ku fasireen culimmadu sida sancaani oo kale basharathu lmalaa'ikatu yowma alqiyaama biana lahu ljanna biihlaalihi wa bitakbiirih malaa'igtaa ugu bushaaraysa maalinta qiyaamo inuu janno leeyahay oo jannadaa muxuu ku helay takbiirtii iyo tahliishii uu la yimid ayuu ku leeyahay marka waa mashruuc in takbiirta lala yimaado allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukrata waasiila in dikrigaas lala yimaado oo markaa lagu celceliyo waxaa jira mid muqayada asagu takbiir iyo tahliil markaa muqayad ah ayaa jirta taasi waxay ka bilaabanaysaa yowmu carafa fajru yowma carafa maalinta carafo salaada subax ayay ka bilaabanaysaa waxaana la takbiiranayaa adbaar asalawaat salaadaha marka laga baxo faradkaa ayaa la takbiiranayaa taasi marka waxay ku qaydan tahay biadbaari salawaat waxayna ka bilaabanaysaa maalinta carafa ilaa waxay soconaysaa maalinta saddex iyo tobnaad oo markaasi min ayaami tashriiq ayay soconaysaa dikrigu nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu fadli weyn inuu leeyahay oo ajar badan lagu helo isagoon ku qaydnayn maalmahan nebigu calayhi salaatu wasalaam isagii saxaabadiisu ayaa waxay soo mareen buur la yidhahdo jumadaan jumadaan ayay soo mareen nebigu wuxuu yidhi siiruu haada jumadaan iska socda buurtani waa jumadaan wuxuu nebigu yidhi sabaqa almufariduun sabaqa almufariduun waxaa dadki dhaafay dadka loo yaqaano mufariduun saxaabadu way weydiiyeen man ilmufariduuna ya rasuula allah mufaridiin waa kuwe wuxuu ugu jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam addaakiriina allaha kaiira wadaakiraat waa ragga ilaahay in badan xusa iyo dumarka ilaahay in badan xusa kuwaasaa mufaridiin la yidhahdaa marka kuwaasi nebigu wuxuu inoo sheegay dadka kale inay dhaafeen marka waxaa la doonayaa yacni in lagu dadaalo dikriga tasbiixda taxmiidda tahliisha in lagu dadaalo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waxaad ku helaysaa inaad dadka kala dhaafto ayaad ku helaysaa kadalika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay habeenkii lay dheelmiyey waxaan la kulmay nabiyullahi ibraahim baan la kulmay ibraahim markaan la kulmay fariin buu iisoo dhiibay fariintaasi waxay ahayd maxamedow ummaddaada igu salaan waxaad iga gaarsiisaa ood u sheegtaa ana aljannata ayibatu turba jannadu caradeedu way wanaagsan tahay ciidda jannadu waa wanaagsan tahay cadbat lmaa biyaheeduna waa macaan yihiin wa annahaa qiicaanun jannadu waa meel bannaan wa ana khiraasahaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waxaa lagu beeraya jannadaas waxaa weeyaan dikrigaas subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar subxaana allah geed baa lagugu beeraya alxamdu lilah waxbaa lagugu beeraya walaa ilaaha ila allah waxbaa lagugu beeraya wallahu akbar marka qof kastaba inta uu beerto ayuu guranaya marka waxaa la doonayaa in lagu dadaalo oo qof kasta uu isku dayo inuu wax badan beerto inta adduunka la joogo haddii la odhan lahaa subxaana allah baa geed lagugu beeraya alxamdu lilahi wax lagugu beeraya wax lagugu siinaya dadku af kamay qaadeen habeen iyo maalinba laakiin midda aakharo ayaa ka weyn abaalgudka aakharo lagu bixinayo ayaa ka weyn marka taasaa mudan inaan markaasi u dadaalno waxyaalaha mashruuca oo naloo jideeyey waxaa ka mid ah tobankan maalmood ee gaar ahaan maalinta sagaalaad yowmu carafa inaan soonno sida uu tilmaamayo xadiidka imaam albukhaari raximah allahu tacaala uu soo saaray min xadiidi abi qataada radia allahu canhu nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maalinta yowmu carafa soonka la soomayo ayaa la weydiiyey wuxuu nabigu ku jawaabay yukafiru asana almaadiya waalbaaqiya waxaa lagu dhaafaa soonka la soomaya maalinta carafo sanadkii hore dembigii kaa dhacay iyo sanadka soo socda wixii kaa dhacay waxa kaa dhici doona ayaa labadoo lagugu dhaafaya su-aal baa la isweydiin karaa marka su-aashu waxay tahay sanadkii hore qofku dembigu galay waa maktuba waa qoran yahay laakiin sanad soo socda oo weliba aan la gaarin seebaa qofka loogu dhaafaya waxay culamadu ku tawjiihiyeen laba tawjiih mid waxaa weeye in la yidhaahdo laba sano dembigooda qofka loogu dhaafaya maalinta yowmu carafa markaad soontid laba sano ayaa dembigii kaa dhacay lagu dhaafaya qowlka labaad ay culimmadu ku tawjiihiyeen waxaa weeyaan sanadkii hore wixii kaa dhacay waa lagu dhaafaya kan soo socdana waa laga ilaalinaya marka saasaa loo jeedaa yukafiru sana almaadiya waalbaaqiya kii horea lagu dhaafaya wixii kaa dhacay ka dambana waa laga ilaalinaya dunuubtii dunuubta lagu dhaafayo waa dunuub cenkaya dunuubta lagu dhaafayo nebigu ma qaydin noocay tahay ma kabaa'ir baa ma sakhaa'ir baa jumhuurulculamaa waxay leeyihiin dunuubta lagu dhaafayo waa sakhaa'irtii weeye waa dunuubtii yaryarayd weeyaan kabaa'irtu waxay u baahan tahay toobadkeed dunuubta waa weyn waxay u baahan tahay toobadkeed inuu qofkii dembigii uu markaasi ka dhex baxo inuu ka nadaamoodo ka xumaado ka murugoodo dembigii uu sameeyey inuu casmiyo inuusan dib oogu noqon dembigaas in arrinkaas ilaahay darti ka yahay haddii uu yahay xaq cid markaasi bini aadam ay ku leedahayna uu celiyo intaa haddii laga helo dembigiisii biidni illaahi tacaala waa loo dhaafaya marka dunuubta sakhaa'irta oo ka dhacay ayaa markaasi loogu dhaafaya way jiraan culimmada qaar odhanaya kabaa'irtana waa lagu dhaafaya waxyaalaha mashruuca waxaa ka mid ah taa intaana dhaafin yacni xadiidku wuxuu inoo sheegay yowmu carafa faqad maalmaha kale oo carafo aan ahayn laga soo bilaabo bisha awalkeeda ilaa maalinta sideedaad soonka la soomo xukunka muxuu noqonayaa xadiid baa ku soo arooray nabigu inuu soomi jiray calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan tobanka maalmood min xadiidi xafsa bintu cumar laakiin xadiidkaasi ma asixin nebiga kama asixin calayhi salaatu wasalaam markaa soonka tobanka maalmood in la soomo oo dhan maalinta tobnaayadu waa ciido waa xaaraan in la soomo laa yajuus maalinta sagaalaadna xadiidkaa inoo sheegay in la soomayo oo lagu dhaafayo sanadkii hore ee sanadka soo socda sideedda kale xadiidka tilmaamaya nebigu inuu soomi jiray calayhi salaatu wasalaam waa xadiid daciifa weeye waxaase ku dhex jira khamiisihii baa ku dhex jira oo markaasi in la soomo ay mashruuc tahay waxaa ku jira isniintii oo in la soomo mashruuc ay tahay waxaa kaloo qofku uu soomi karaa saddexdii maalmood oo bil kastaba mashruuca ahayd ayib marka maalmahaas wuu dhex gelin karaa tobankan maalmood laakiin xadiis si nas oo ugu soo arooray xadiidka sidaa tilmaamaya waa daciif oo sanad ahaan ooma asixin waxyaalaha mashruuca waxaa ka mid ah oo ay tahay in lagu dadaalo ducada iyo markaasi ilaahay oo la baryo nabigu calayhi salaatu wasalaam si gaara wuxuu u sheegay maalinta yowmu carafa ducada markaasi la ducaystaa inay tahay afdal ducaa xadiidka saxiixa wuxuu tilmaamayaa afdal ducaa ducaa yowmu carafa duca waxaa ugu fadli badan ducada la ducaysto maalinta carafa wa afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qablii waxaa ugu fadli badan anigu iyo nebiyaasha iga horreeyey waxaan ku hadalno waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir dikrigaas ayaa ugu fadli badan marka yowmu carafa wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ducada la ducaysta inay tahay afdal ducaa laakiin maalintaa kuma koobna oo ducadu meelo badan oo la ajiibo ayuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo habeenkii ka mid ah wuxuu inoo sheegay aakhiru leylka habeen kasta ilaahay inuu soo dego nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo addoommadiisa uu odhanayo yaa i baryaya wax siiyaa yaa dembi dhaaf iga dalbayo u dembi dhaafaa waa fii kulli leyla marka waa mashruuc waana shay markaasi laisku boorinayo inuu xilligaas qofku marka ilaahay baryo kadalika nebigu wuxuu inoo sheegay salaada marka laga baxayo qof markuu salliga dhammeeyo mawdicaas waxay ka dambeeya salliga in baryada la aqbalo hadduu qofku halka ilaahay ku baryo in laga aqbalo kadalika qof markuu sujuudsan yahay hadduu ilaahay baryo wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam in laga aqbalayo biidni illaahi tacaala laakiin tani si gaaruu nabigu u sheegay maalinta yowmu carafa in markaasi ducada la ducaysto ay tahay afdalu ducaa waxa lagu hadlana waxaa ugu fadli badan iyo dikri la akriyo dikrigaas laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir alimaam ibnu qudaama raximah llahu tacaala wuxuu odhanayaa yustaxabu likhaaru min dikri illahi tacaala wdducaa yowma carafa fainahu yowmun turja fiihi lijaaba waxaa mustaxab ah oo sunno ah in ilahay xuskiisa la badiyo in ducada la badiyo maalinta carafa waa maalin baryada la ajiibo weeyaan waa yowmun turja fiihi lijaaba waa maalin la rajaynayo qofka in baryada laga ajiibo ducadu nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ilaahay baryo baryadaas marna inuusan ku khasaarayn oo xadiidka saxiixa nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ilaahay baryo baryadaas dhex mid bay noqonaysaa saddex mid ayuun bay noqonaysaa midda koobaad wuxuu ilaahay ka baryo ilaahay weydiistay in markaa la siiyo iyo in loo dibdhigo oo aakhare loogu dibdhigo iyo dhib ku soo socday in lagaga difaaco marka has odhan intaad ilaahay barido baryadii aad arki weydo waxaad ilaahay weydiisay has odhan ilaahay kuma ajiibin has odhan waa danni iyo malaxun weeyaan saddexdaa mid bay kugu dhacaysaa in wixii lagu siiyo oo markiiba lagu tuso iyo in aakhare lagugu dibdhigo adoo u baahan aad ugu baahan lagu siiyo iyo dhib weyn oo kugu soo socday oo adigu aadan war u hayn inuu ilahay kaaga celiyo sidaa markuu nabigu u sheegay saxaabada ridwaan ullahi calayhim saxaabadu waxay yidhaahdeen idan nuktir mar hadday saa tahay oo baryadii marna aysan khasaarayn waan badinaynaa wuxuu nabigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam allahu aktar wuxuu ilaahay idin siinayo oo uu bixinayo ayaa ka badan xadiid kale wuxuu tilmaamay oo uu ku daray qofka baryadiisa waa la ajiibayaa ima adduun baa lagu siinayaa wa imaa aakharaa lagu siinayaa waa haddii uusan degdegin shardigaasaa la socda saxaabadu way weydiiyeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam degdegu muxuu noqonayaa goormaa la odhanaya qofkani waa degdegay wuxuu nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam yaquulu dacawtu dacawtu walaa araahu istijaabu lii waan baryey oo waan baryey oo waan baryey in badan baan ilaahay baryey marna imuusa ajiibin qofka sidaa isugu sheekeeya faqad cajil wuu degdegay idan haddaba ijaabaha sugin adaa albaabkas kasoo xidha baabulijaaba adaa soo xidha iska sug ku khasaari maysid marna haddii lagu tusi waayo waxaad niyootaa in wax lagaaga celiyey weyn oo kugu soo socday ama aakharo ay kaaga horrayso sidaa u niyo waxyaalaha mashruuca ah oo laisku boorinayo waxaa ka mid a maalmahan in la badiyo qur-aan akhriska oo lagu dadaalo waayo wuxuu soo gudagelayaa akhriska qur-aanku alcamalu asaalix maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiiha axabu ila allah alcamalu asaalix qur-aanka akhriskiisu waa soo gudagelaya marka qur-aan akhriska in la badiyo fadli aad u weyn baana lagu helaya qur-aan akhriska oo nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam halka xaraf inaad ku helayso toban ajar halkii xaraf inaad toban ajar ku helayso labadii xarafna labaatan ajar saddexdii xarafna soddon ajar qofka marka maalintii akhriya jus ama lama jus qofka akhriya imisu helaya wax fara badan marka ajar aad u fara badan ayaa ku sugan wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qara'a xarfan min kitaab illah falahu bihi xasana qofka akhriya xaraf qur-aanka ka mid a kitaabka ilaahay ka mid a xasano ayuu ku lehay xasanaduna waa toban laaq laa aqulu aliflaamiim xarfun odhan mayo aliflaamiim baa xarafa odhan mayo laakiin alifku waa xaraf laamkuna waa xaraf miimkuna waa xaraf marka aliflaamiim soddon ajir baad ku leedahay waa ajir aad u weyn weeyaan nabigu waa inugu boorriyey calayhi salaatu wasalaam qur-aanka inaan akhrino sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo iqra'u lqur'aana fainahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih war qur-aanka akhriya maxaa yeelay maalinta aakhare u imaanaya asagoo markaasi u ergeynaya dadkii akhrin jiray dadkii akhrin jiray wuu u ergeynaya marka haddii aad doonayso qur-aanku inuu kuu ergeeyo oo ku difaaco oo ilaahay agti kaaga shafeeco qur-aanka akhri oo ha noqon kuwa markaasi qur-aan ka hijrooday waqaala arasuulu yaa rab ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura rasuulku wuxuu leeyahay rabbiyow qowmkaygii qur-aanka waa ka hijroodeen waxay ka yeesheen mid laga hijroodo lasaga tegey marka mahjuur ha ka dhigin kitaabka qur-aanka oo markaas akhri ajar baad ka helaysaa fadli badan baad ka helaysaa cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhu waxaa laga soo wariyey inuu yidhi man qara'a alqur'aana lam yuradda ilaa ardali lcumur qofka qur-aanka akhriyaa looma celiyo cumriga kiisa liita bimacnaa qof da-ah oo markaa caruurnimo u noqda qofkaasi ma noqdo si kasta u weynaado caqligiisii waa joogaa dadka qaarkood iyadoo markaa da-du aysan weyneyn ayuu markaasi caruuro waa ku dhacaya laakiin asagu wuxuu tilmaamaya ibnu cabbaas qofka qur-aanka akhriya taas waa laga ilaaliyaa wuxuu ka soo qaatay qowl llahi tacaala uma radadnaahu asfala saafiliin ila aladiina aamanuu wuxuu ku fasiray ila aladiina qara'uu lqur'aan insaanka waxaa loo celiyey yani waxa weeyaan meel hoosaysa meesha ugu hoosaynta badan baa loo celiyey ila aladiina aamanuu ila aladiina qara'uu lqur'aan kuwa waa laga soo reebay kuwa qur-aanka akriya asfalu saafiliin looma celiyo ayagu cumri liita looma celiyo cumrigooda alla waa u barakaya iyagoo da-du ay weyn tahay haddana alla waa u barakaynayaa markaasi cumrigooda marka waxaa la doonayaa in qur-aanka la akriyo oo qofku uu isku dayo inuu markaasi khatimo tobanka casho isagoo ku tadabburaya oo waxa weeyaan aan duduminaynin oo macaanida u fiirsanaya inuu isku dayo tobankaas inuu markaasi dhammeeyo oo qur-aanka u khatimo fadliguna wuxuu ku jiraa waa maalmaha weeye habeenada maaha yacni laga soo bilaabo waagu markuu beriyo ilaa intay qoraxdu ka dhacayso xilligaas waa xilliga markaa fadliga lagu sheegay oo camalka la qabanayo ajar badan lagu helayo sida bisha ramadaan tobanka ugu dambeeya fadligu wuxuu ku jiraa habeenada oo tobanka habeen oo ugu dambeeya habeen ka mid a ayaa waxaa noqonaya laylatulqadri marka waa inuu qofku maalintii ku dadaalaa inuu markaasi qur-aanka wax ka mid a inuu akriyo waxyaalaha mashruuca waxaa ka mid a maalinta tobnaad iyo wixii ka dambeeya inuu qofku udxiyaysto udxiyana waxaa la yidhaahdaa inuu qalo qofku xoolaha wax ka mid ah geela ama looda ama ariga neef uu markaa ilaahay ugu dhowaanayo kaasa waxaa loo yaqaanaa aludxiya waana shay mashruuca oo nusuustu inoo sheegtay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegay qur-aanka fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko oo markaa u gowrac marka culimmadu waxay ku fasireen in loo jeedo udxiyadaas waxa la gowracayo waa udxiyada weeyaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa samayn jiray udxiyada anas bin malik radia allahu canhu waxaa laga soo wariyey nebiga wuxuu ka wariyey nebigu inuu ku udxiyaystay laba wan bikabshayni amlaxayni aqranayn laba wan oo markaasi isugu jira madow iyo caddaan oo geesa leh nebigu inuu ku udxiyaystay anas baa ka soo wariyey waa xadiid saxiixa weeye alimaam ibnu qayim raximah llahu tacala wuxuu odhanaya walam yakun sala allahu calayhi wasalam yadacu ludxiya nebigu marna kama tegi jirin udxiyada marka annagoo nebi maxamed ku dayanayna calayhi salaatu wasalaam waa inaan markaasi qof kastoo markaa awoodi karaya waa inuu ku dadaalaa inuu markaasi la yimaado qofku waxaa lagu yeelanayaa marka laga helo shuruuddan soo socota shardiga koobaad waa inuu muslim yahay qofka laga doonayo inuu udxiyaysto waa inuu qof muslima yahay gaalkii hadduu udxiyaysto laga aqbali mayo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billah marka qofku waa inuu muslim yahay shardiga labaad waxaa weeye waa inuu yahay qof baaliqa oo caaqil ah qof baalig ah oo caqli leh waa inuu yahay qofka udxiyaysanaya qofkaan ahayn baaliq caaqil ah mukalaf kuma aha midda saddexaad oo ugu dambaysa waxa weeyaan waa inuu awoodi karaya qofka awooddaasi waa inuu haystaa maalintaas tobnaad iyo saddex cashoo ka dambaysa wuxuu cuno isaga iyo cidda markaa uu nafaqaynayo wax ka dheeraada waa inuu haystaa wax zaa'id ka ah waa inuu haystaa markaasaa lagu yeelanayaa udxiyadii waxa lagu udxiyaysanayo waa xoolaha nimcooleyda saddexda markaa la dhaqdo waxa weeyaan oo la yaqaano mid ka mida weeye ayib rabbi baa qur-aanka inoogu sheegay walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuruu sma allah calaa maa razaqahum min bahiimati lancaam marka waxa lagu udxiyaysanayo wuxuu noqonayaa xoolahaas wax ka mid ayuu noqonaya waxa kale qofku hadduu ku udxiyo sida ugaadhi oo kale ama wax kale qofkii markaasi ka ansixi mayso waxaan lagu udxiyaysanayo ama xoolahan laftoodu shuruud bay leeyihiin maalan geeli oo kale qofku hadduu geel ku udxiyaysanayo neefkaas shan sano waa inuu gaaraa shan sano jir waa inuu yahay shantu waa inay u dhammaataa wuxuuna ka gudayaa toddoba reer ama toddoba qof neefkii loodaana waa la mid isaguna yacani toddoba qoys ama toddoba shaksi hadday fardi fardi yihiin waa ka gudaysaa da-da loo shardinayo laba sano waa inay u dhammaataa laba sano waa inuu dhammaystirtaa arigii oo kale sanad waa inuu u dhammaadaa marka xoolahaas shuruuddaas leh ayaa qofkii laga doonaya markaa inuu ku udxiyaysto nebigu wuxuu tilmaamay noocyo ka mid a xoolaha oo aysan ku gudaynin udxiyadii wuxuu nebigu tilmaamay arbacun laa tujzi'u fi ladaaxi afar ka mid a xoolaha ku gudi mayso udxiyadii midda kood waxaa weeye midda cawaran neefka cawaran oo cawarnimadu ay caddahay oy muuqato ilbaylaada waxaa ka mid a midda xanuunsan oo xanuunkeedu uu cad yahay ku gudi mayso waxaa ka mid ah midda dhitinaysa waxaa ka mid a midda markaasi weyda ah oo dhuux aan lahayn afartaasi ku gudi mayso waxa weeyaan udxiyadii culimadu waxay dhahaen afartaas iyo wixii kasii liita ayaguna ku gudi mayso oo nebigu afartan uu sheegay wixii kasii hooseeyana min baabi awlaa inaysan ku gudaynin waktiga udxiyada lala imaanayo waktigeed wuxuu ka bilaabanayaa min bacdi salaati alciid salaadii ciidda marka lasoo tukado kadib markaas ayuu qofku gowracaya oo neefkiis markaasi uu qalanaya haddii uu yahay qof marka aan tukan asagu ciiddii oo maalan wuxuu joogaa meel aan laga tukanayninba ay culimmadu leeyihiin markay qoraxdu soo baxdo waqtulkaraahiyadii qiida rumxin waran qadarkiis markay qoraxdu ay gaadho qadar laba ragcadood la tukan karana uu dhaafo xilligaas ayuu markaasi qalanaya neefkiis nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sallaa salaatana wa nasaka nuskana faqad asaaba nusuk qofka salaada nala tukada waa salaada ciida oo waxa weeyaan neefkiisina qalaa nusukii waa asiibay waman dabaxa qabla an yusallaa falyucid makaanaha ukhra qofka laakiin neefkii sii gowracaa salaad intaan la gelin ka hor mid kalea laga doonaya tii hore ma ansaxayso taasi waxay noqonaysaa shaatulaxmi bay noqonaysaa midaad hilib ka doonayso ayun baa iska noqonaysaa kaama gudayso markaasi udxiyadii wakhtigeedu wuxuu soconayaa ilaa maalinta saddexiyo tobnaad intaasaa qoraxdu dhicin laga bilaabo maalinta ciidda marka lasoo tukado maalinta ciidda marka lasoo tukado laga soo bilaabo ilaa maalinta saddexiyo tobnaad intaasaa qoraxdu dhicin qofku intaasi waa u furan tahay inuu marka udxiyadii la yimaado wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kullu ayaami tashriiqi dabxun maalmaha ayaamu tashriiqa ah waa maalinta kow iyo tobnaad laba iyo tobnaad saddexiyo tobnaad wax waa la gowrici karaa way ku bannaanta waxaa su-aal ka timaada mararka qaarkood dadka qaarkood oo waddanka khaarijkiisa jooga ama dibadaha jooga baa waxay yidhaahdaan dad waddanka jooga udxiyadii idinkaan idiin wakiilanay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa salaada ka hor inaysa ansaxaynin dadkaasi waxaa dhici karta qofkan soo wakiishay inay xagga waktiga ka dambeeyaan qofkan ay soo wakiisheen sida wadamada maalan yurubta oo kale iyo kuwa la midkaa xagga waktiga way ka dambeeyaan way naga dambeeyaan marka asagoon salaadiiba tukan baa laga yaabaa halkan salaadda in laga tukaday see baa la yeelaya marka culimadu waxay yidhaahdeen taasi dhib ma leh qofkan uu wakiishay ayaa la eegaya kan uu wakiishay haddii waktigiisi la gaaray oo salaadda uu soo tukaday markaasuu neefkii markaa qalaya kaasi inuu tukado shardi maaha kaasi inuu tukado shardi maaha culimada qaar odhanaya inuu dib u dhigana laa ba'as oo markaa la sugo inta kaasi ka tukanayana ilaa waxaa la kala horreeya waa saacado inuu dib u dhigana dhib ma leh haddii markaasi uu sii qalana dhib ma leh waa ku ansaxaysa waxaa bannaan neefkaas yacni la qalay oo udxiyada ah inuu qofku wax ka cuno waxna ka sadaqeeyo waxna markaasi qaraabada iyo markaasi jaarka u hadiyeeyo marka hore waa la diiday in wax laga dhigto oo nebigu saxaabada waa u diiday xilligii hore neefkaasi maalintaas haddii la qalo in wax laga dhigta hilibkiisii nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam oo xadiidka saxiixa ah saddex maalmood wax ka badan qofka looma ogolayn saddex maalmood wax ka badan inuu haysto looma ogolayn laakiin nebigu marka dambe arrinkaasi wuu ogolaaday wuxuu nebigu yihi nahaytukum can luxuumi aladaaxi fawqa halaath faamsikuu maa badaa lakum waxaan idiin diiday inaad haysataan hilibka udxiyada wax ka badan saddex maalmood haysta intaad doontaan marka qofku inuu dhigan karo wax ka mid ah ayaa laga qaadanaya qofka udxiyaysanaya waxaa laga doonaya inuu cidiyihiisa iyo timihiisa inuu ilaaliyo bishu markay soo gasho qofka doonaya inuu udxiyaysto inuusan cidihiisa gurin timihiisa inuusan jarin inta markaa tobanka casha ay dhammaanayaan tobanka maalinta ay soo gasho laga bilaabo ilaa maalinta tobnaad qofka doonaya inuu udxiyaysto waxaa la doonaya tintiisa iyo cidihiisa inuusan taabin baa la doonaya wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala shahru dilxija bisha dilxija hadday soo gasho wa araada axadukum an yudaxiya qofkiina uu doonaya inuu udxiyaysto falaa ya'khud min shacrihi walaa min adfaarihi walaa min basharatihi shay-an yuusan ka taabanin tintiisa iyo markaasi cidiyihiisa iyo basharadiisa waxaa weeyaan shayna ilaa markaa uu ka udxiyaysto su-aal bay dadku isweydiiyaan qofka wax soo wakiishay iyo kan la soo wakiishay keebaa laga doonayaa inuu tintii ciddiyaha ilaaliyo oo timihii uusan xiirin ciddiyihina inuusan gurin waxaa laga doonayaa midkaasi wax soo wakiishay kaasaa laga doonaya amaa midkan la soo wakiishay oo asagu neefkii sayladda ka soo iibinaya oo hawshii qabanaya asagu waa wakiil asagoo ciddiyihiina waa ka guri karaa timihiina waa xiiran karaa laakiin ninkan laga doonaya ama cidda laga doonayo waa cidda waxaan markaasi wax soo wakiilata waxyaalaha mashruuca waxaa ka mid ah gaar ahaan maalinta ugu dambay tobanka salaat lciid salaada ciidda salaada ciidduna waa shaciiro weyn nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuu amray asaguna wuu laazimay oo wuu joogteeyey culimada qaar ka mida waxay leeyihiin salaada ciiddu waa waajib lagama tegi karo waxaan laga qaadanayaa laazimitaanka nebigu uu laazimay iyo amarka uu amray ayaa laga qaadanaya umu caiya radia allahu canha waxay soo warisay nebigu inuu yihi amarana waxay soo warisay amarana nabiyu sal allahu alayh wasalam an nukhrija fi lciidayni alcawaatiqa wadawaati alkhuduur wuxuu nebiguna faray calayhi salaatu wasalaam inaan soo saarno maalinta ciidda dumarka markaasi baaliqaadka oo qaangaadhka kadalika inaan soo saarno kuwa guryaha jooga kuwa markaasi aan daahirka ahayn oo dhiig uu ku dhacay xaydkii inaan soo saarno ayagoo laakiin kuwaasi ay ka fogaanayaan musallihii iyo meeshii lagu tukanayay laakiin goobta way imaanayaan mar haddii dumarkii la soo saaray guryaha joogay inay waajib tahay ayay culimada qaar ka qaateen ibnu taymiya iyo ibnuqayim iyo shawkani iyo waxay mareen in markaasi ay waajib tahay salaatulciid laakiin jumhuurtu ayagu waxay leeyihiin waxa weye waa sunna mu'akada marka waxaa la doonaya in lagu dadaalo oo aan la fududaysan baa la doonaya salaada ciidda oo lasoo xaadiro raggii iyo dumarkii dayib dadki waaweynaa iyo dadki yaryaraa in la soo xaadiro oo laga soo qayb galo ayaa la doonaya waxaan kusoo khatimayaa sidaan ogsoonnahay yacni maanta bishu waa saddex weeye sida marka la filayo waxay tobankii noqonaysaa jumcaha soo socda jumcahan jumcihiisa maalintaasi waa maalin jumco ah maalintaasay ku beegan tahay ciiddu marka halkaa waxaa ku kulmaya ciid iyo jumco ciid iyo jumco hadday kulmaanna axkaam gaar ah ayay markaasi leeyihiin marka culimadu waxay tilmaameen oo masaladaasi ay ka yidhahdeen aqwaal dhowr ah ilaa afar qowl hadday kulmaan ciid iyo jumco see la yeelaya ciid iyo jumcihiiba ma waajib ah mase qayb baa lala imaanayaa oo qaybta kale waa la iska daynaya afar qowl baa ku sugan masaladaas qowlka koowaad waxaa weeye cidda markaasi ciidda ka qayb gashaa maalinta jumcaha ah cidda ciidda soo tukataa oo ciidda ka qayb gashaa waxaa loo ruqsadeeyey jamcihii jumcihii inuu isaga hari karo oo jumcihii inuu xaadiro dadkii waajibka ku ahayd inuu xaadiro waajib ku noqon mayso waxaa u bannaan inuu gurigiisa isaga tukado salaad duhur afar ragca ah ayaa u bannaan waa sida imaamu axmed raximah allahu tacaala uu maray kadalika ibnu taymiya raximah allahu tacaala uu ku tegey ibnu taymiya wuxuu odhanaya ana man shahida alciid saqadat canhu ljumca qofka ciidda ka qayb galaa jumcihii waa ka dhacaya laakiin ninka imaamka markaa ama khatiibka ah isagu waxaa la doonaya inuu markaa jumcihii oogaa la doonaya oo uu khudbadeeyaa la doonaya ayib laba faa'idaa ku sugan marka midda koowaad kuwii ciidda aan soo xaadirin oo ciidda aan ka qaybgelin inay jumcihii ka qayb galaan ilaa jumcihii waajib bay ku noqonaysaa inuu ka haro waxaa loo ruqsadeeyey kii ciidda ka qayb galay laakiin kii aan ciidda ka qaybgelin asagu jumcihii waajib buu ku yahay waa ciddii marka horeba waajib ku ahayd jumcuhu iyo ciddii ciidda soo tukatay oo doonaysa inay ka qayb gasho jumcaha inay markaasi ka qayb gasho marka imaamka isagu waxaa laga doonaya iyo khatiibku inuu markaasi isagu khudbadii oogo kaasi waa qowlka ugu raajaxsan masalada inuu jumcihii ka dhacayo qowlkaasi waxaa daliil u ah xadiidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilliga nebi maxamed waxaa dhacday in markaasi maalin ay kulmeen ciiddii iyo jumcihiiba isu yimaadeen wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qad ijtamaca fii yowmikum hada ciidaan maalintiinan waxaa kulmay laba ciidood waa ciiddii caadiga ahayd iyo jumcihii oo ciid ah ciid usbuuca wuxuu nabigu yihi faman shaaa ajzaahu can aljumca qofka doonaya jumcihii xuduurkiisii iyo imaanshihiisii waxaa ka gudaya ka qaybgalka uu ciidda ka qayb galay wa innaa mujamicuuna in sha allahu tacaala annagu waa jumcaysanaya marka asagu jumcadii nabigu waa tukaday calayhi salaatu wasalaam laakiin ciddii ciidda ka qayb gashay jumcihii waa ka dhacaya inuu gurigiisa ku tukado salaad duhur ayaa markaasi u bannaan waxaa kaloo u bannaan inuu ka soo qayb galo jumcihii oo marka uu la tukado ibnu taymiya wuxuu odhanayaa isagoo qowlkaasi ku nuxnuuxsanaya inuu yahay qowlka raajixa ah fainahu ida shahida alciid xasala maqsuud lijtimaac qofkii haddii uu ka soo qayb galay ciiddii kulankii iyo isku imaanshihii la doonayey wuu xasilay mar haddii gelinka hore laisku yimid oo muslimiintii ay kulmeen maqsuudkii jumcaha laga lahaa oo isku imaanshihiiya waa la helay ayib waalciidu yaxsulu maqsuud ljumca kadib wuxuu odhanaya wa fii iijaabiha cala annaasi tadyiiqun calayhim in la yidhaahdo jumcihii inaad ka soo qayb gashaan waa waajib waajib bay idinku tahay in la yidhaahdo arrinkaasi waxaa ku sugan ciriiri baa ku sugan waxaa kaloo ku sugan in ay meesha ka saarayso farxaddii maalintaasi la doonaya dadku inay farxaan dayib shaaricuna shanigiisu wuxuu yahay hadday laba cidood kulmaan oo isku jinsi ah middood midda kale inay dhex gasho sida weysaduba ay qofku haddii uu mayrto ay mayrashada u dhex gelayso marka qowlkaasi waa qowlka ugu raajaxsan masalada weeyaan qowl labaad baa jira oo odhanaya jumcihii waajib weeyaan qofka ciidda soo tukaday jumcihiina waajib buu ku yahay laakiin jumcahaas wuxuu waajib ku yahay dadkii magaalooyinka joogay laakiin dadkii miyiga iyo tuulooyinkii meelaha joogay ayagu markaasi jumco kuma waajibayso mar haddii ciidda tukadaan jumcihii waa ka dhacaya waa qowl labaad qowl saddexaad baa jira qowlkaas labaad waa madhab imaam shaafici weeyaan qowl saddexaad baa jira madhabka abu xaniifa iyo malik iyo ibnu xasmi aldaahiri qowlkooda weeyaan oo waxay leeyihiin hadday kulmaan ciiddii iyo jumcihii hadday kulmaan yacni middood midda kale ka gudi mayso haddaad ta hore aad tukato ta dambe kaa gudi mayso ta dambe haddaad tukatana tii hore kaa gudi mayso waxayna u daliishadeen adiladii markaa amraysay jumcihii in laga qayb galo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumuca fascuu ilaa dikri illahi wadaru lbayc kadalika axaadiista sheegaysa yan markaa jumcadu inay waajib tahay ayay markaa daliishadeen qowlka afaraad oo ugu dambeeya aqwaasha masalada ku sugan waxaa weeyaan salaadii ciidda haddii la tukado wax dambe oo qofka laga doonayaa ma jiraan ilaa casarkii laga gaaro laa jumcaan ku waajibaynin walaa waxaan ku waajibaynin duhur baan ku waajibayn qowlkaas waxaa loo nisbeeyaa cabdullahi ibnu zubayr iyo cataa ibnu abi rabax ayaa loo nisbeeyaa wuxuu odhanayaa cataa ibnu abi rabax arrinkaa waxaa sameeyey cabdullahi ibnu zubayr baa saa sameeyey fa inahu sallaa bihim fii yowmi ciidin wuxuu odhanayaa cataa yacni cabdullahi ibnu zubayr ayaa ciiddiina tujiyey markaan tukanay uma ji'naa ila aljumca jumcadii baan nimid masjidkii baa nimid lagu tukanaya jumcaha falam yakruj ilayna nooma soo bixinba fasallaynaa wuxdaanan keli keli baan u tukanay nin kasta kelig yani keligiisu iska tukaday marka hadalkaas ma ficilka uu sameeyey cabdullahi ibnu zubayr wuxuu soo baxay salaadii casar buu soo baxay duhur nooma soo bixin jumca nooma soo bixin marka qowlkaas culimada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanaya cabdullahi ibnu zubayr inuu madhabkiisu yahay jumcadii markaasi iyo duhurkiiba inay wada dhacayaan oo qofkaas aan laga doonaynin duhurkii jumcihiiba laakiin culimadu qowlkaas waa radiyeen oo waxay dhaheen waa qowl markaasi laga xoog badan yahay waa qowl daciifa sida markaa ibnu cabdilbar uu tilmaamay raximah llahu tacaala wuxuu odhanaya qowlka odhanaya jumcadii way dhacaysaa oo ciidii bay ku dhacaysaa duhurna iyo jumcatuna la tukan mayo waa qowl bayinu lfasaad waa qowl markaasi fasaadkiisu iska cadyahay wa daahiru lkhata waa qowl markaa khaiisu uu cadyahay matrukun mahjuur waa qowl lasaga tegey oo markaa laga hijrooday weeyaan kadalika culimmada qaarkood way tawjiihiyeen cabdullahi ibnu zubayr inuu jumcadiina imaan waayey duhurna markaas uu imaan waayey waxay ku tawjiihiyeen sida sancaani oo kale wuxuu ku tukaday gurigiisa ilaa maysan anfin oo maysan odhan xataa gurigiisa kuma tukan maysa odhan waxay yidhaahdeen ama cataa wuxuu sheegay nooma soo bixin marka masjidkii baa nimid nooma soo bixin annagaa iska tukanay marka inuusan tukan duhur muusan nafiyin marka culimadu waxay ku tawjiihiyeen cabdullahi ibnu zubayr wuxuu ku tukaday guriguu ku tukaday waana way bannaan tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisaan soo marnayba soo tilmaanay inuu sheegay maalintay labada ciidood kulmeen inuu yidhi markaasi qofkii tukaday ciiddii jumcadii waa ka gudaysaa bimacnaa inuu yimaado laazim maaha marka ruksadaasuu qaatay gurigu isaga tukaday sidaas qowl baa markaasi culimmadu ku tawjiihiyeen qaarkood culimada qaar waxay ku tawjiihiyeen salaaddii uu sii tukaday markii hore xilligii ciidda salaaduu tukaday salaaddii waxay ahayd jumcihii bay ahayd jumcihii buu sii hormariyey oo qowl baa jira imaam axmed loo nisbeeyo oo odhanaya waxaa bannaan in qabla zawaal jumcaha la tukan karo axmed bin xambal baa la weydiiyey yani waxa weeyaan qof jumcadii tukaday qabla zawaal ka warran markaasaa wuxuu yidhi axmed anugu ma ceebaynayo qofkaas bimacnaa xumaan baad samaysay anu odhan mayo marka culimadu waxay yidhahdeen salaaddii uu sii tukaday xilligii ciidda salaaddii waxay ahayd jumcihii bay ahayd oo jumcihii marka uu sii hormariyey marka jumcaha uu tukaday bay ciiddina markaasi ayadaa naa'ib ka ah oo saasay marka ciiddii ku dhacaysaa mar haddii jumcihii la tukaday ciiddina way dhacday saasuu marka duhurkii usoo bixi waayey culimmadana qaar baa sidaa ku tawjiihiyey oo khataabi ayaa saa ku tawjihiyey wuxuu odhanayaa wa amaa saniicu bnu zubayr fainahu laa yajuuzu cindii an yuxmala ila cala madhabi man yara taqdiima asalaati qabla zawaal waxa uu sameeyey cabdullahi ibnu zubayr oo inuu soo bixi waayo jumcihii iyo duhurkii waxa weeyaan waxaan ku xambaarayaa bu madhabka cidda aragta jumcihii in la tukan karo zawaalka ka hor marka khulaasadu waxay tahay masaladaas in yacni qofkii markaasi ciidda ka qayb galay inay u bannaan tahay inuu markaa jumcihii isaga hari karo oo gurigiisa markaasi uu salaad duhur isaga tukan karo jumcihii hadduu ka soo qayb galana markaasi ay u ansaxayso oo markaa ajarka uu ku yeelanayo marka waxaan kusoo khulaasaynayaa maalmahan fadliga badan leh inaan ku dadaalno oon ka faa'iidaysanno oon ka sahay qaadanno waayo ma ogin ta dambe ama maalmaha sanadka dambe miyaan gaari doonaa tobanka sanadka dambe miyaan gaari doonaa mase ma gaari doonno ma ogin mar haddaanan ogeyn inaan imin ka faa'iidaysanno haddaan fursada markaa iyo jaaniska haysanaaye waa arrin markaasi muhima weeyaan sheekha loo yaqaana ibnu cabdilqawi wuxuu odhanaya fakhud uhbatan fi zaadi falmowtu kaa'inun famaa minhu min manja walaa canhu cundadin famaa daarukum hadi bidaari iqaamatin walaakinaha daaru ibtilaa watasawudi amaa jaa'akum min rabbikum watasawaduu famaa cudru man waafaahu hayra musawadi yacni diyaargarowgiina qaata oo diyaargarooba maxaa yeelay geeridu waa lama huraan inay geeri imaanayso cid ka badbaadaysa cid ka baxsanaysana ma ay jirto daartan aad joogtaanna daar lagu nagaanaya maahan waa daar laisku imtixaamayo waa daar laga sahay qaadanayo rabbigiin hadalkiisa miyuusan idiin imaan watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa war sahay qaato miinan maqal famaa cudru man waafaahu hayra musawadin bal muxuu ku cududaaranayaa qofku geeridu u timaado asagoon sahay qaadan marka waxaa la doonayaa qofku inuu ku dadaalo oo dikriga iyo maxaa qur-aan akhriska inuu ku dadaalo ayaa la doonayaa ilah baan weydiisanaya tawfiiqda inuu na waafajiyo hada wabilahi tawfiq wsala allahu wslm wbaaraka cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته